qumba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna waayada
ismaqal haboon dhegeysta kuna soo dhowow barnaamijka qoonkaal oo ka mid a barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka qoondonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka uu saalay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa xirfadaha fikirka in la bartana waxay ka caawinaysaa in maaragtay mustaqbal fiican uu qofka sameeyo awoodna uu u yeesho inuu xaliyo mushkiladaha soo wajaha iyo duruufahaad adag sidee muhiim u tahay barashada xirfadaha habfikirka waxaan ku xaraystay mowqaca jaamacadda oo markii la furay oo ay soo soo gudbiyeen xilliga ay furnayso aqbalaada alxamdulilah sanada iga maqnayd markaan xaraystay waxay ahayd labada kun iyo kob iyo tobankii qaabkee ugu suura gashay cabdirasaaq shariif in deeq waxbarasho uu ka helo dalka sacuudiga qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi intaadan baan layrilada anigu kaa tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilays bay ku tahe awlaadda ku dara dugsiga
hagaag habfikirku waa hol dabiici ah oo aadanuhu uusan kaga marmi karin nololmaamidkiisa taas oo ku xiran sida go-aan qaadashada xalinta dhibaatada ama qorshaynta wax gaar ah oo uu qofku rabo xaqiijinteeda barashada xirfadaha habfikirka waxay ardada ku dhiirigelisaa inay baaritaan ku sameeyaan macluumaad kala duwan oo horumarinaya noloshooda sidoo kalena waxay kobciyaan fikirka hal abuur ee ardada iyo kalsoonida ay ku qabaan naftooda haddaba maxay tahay muhiimadda ay leedahay barashada xirfadaha habfikirka weydiintaas iyo kuwo kale oo la xiriira waxaan hordhigay ustaad maxamed nuur shariif ugu horreynna waxaan su-aalay qeexidda xirfadaha habfikirka fikirku markaan ka hadlayno waa arin bini-aadanka dhammaantood ay sameeyaan oo aysan ka maarmin xirfadaha fikirka in la bartana waxay ka caawinaysaa in maaragtay mustaqbal fiican uu qofka sameeyo awoodna uu u yeesho inuu xaliyo mushkiladaha soo wajaha iyo duruufahaad adag marka fikirka waxaan ku qeexi karnaa inuu yahay camaliyad ama process ama howl oo aan la arkin taasoo isugu jirta howlo nafsiyadeed iyo howlo kiimiya marka howlahaas oo maaragtay isdhexgala maskaxda qofka ayuu ka shaqaysiinaya qofka waxaana ka dhasha howshaasi in la gaaro xal cayiman oo mushkilada qofka soo wajaha ku aadan waxay kaloo maaragtay fikirku uu maaragtay sababa ama keenaa in go-aanada saxda ah la qaato sidoo kale in maaragtay la dejiyo hadafyo oo qofka hadafyada uu qofka doonayo in noloshiisa uu ka xaqiijiyo iyo qaabkii oo hadafyadaasi u xaqiijin lahaa wadadii uu mari lahaa iyo xalka ugu munaasabsan ee uu ku xalin karo mushkiladaha soo wajihi karo marka intaas la isku geeyey ayaa fikirka uu yahay maxay tahay muhiimadda ay leedahay barashada xirfadaha fikirka
fikirka ama barashada xirfadaha fikirka muhiimado aada u weyn ayay u leedahay nolosha bani-aadanka waxayna maaragtay u suuragelisaa qofkii leh xirfado fikireed xirfadahaas waxay u suurageliyaan in uu helo natiijooyin fara badan oo positive ah ama wanaagsan waxaana ka mid ah kow xirfadahani waxay dhiirigeliyaan awoodda uu qofka u leeyahay inuu wax ogaado ama inuu burarugsanaado qof buraarugsan inuu ahaado oo uu la socdo xaaladaha lagu jiro sidoo kale wuxuu awood u yeelanayaa inuu ka qeyb qaato oo si oo firfircoon ugu qeyb qaato xaaladaha uu markaas uu ku jiro marka qofka hadduu fikirayo jawiga siduu u kala socdo waxa jira waxa socda waxaas dhan qof ka warhaya ayuu noqonaya si firfircoon uga qeyb qaadanaya waxaa kaloo xirfadaha fikirka ay dadku caawinayaan in ay dadku dhiirigeliyaan sii wadista baaritaanka macnaha qofka inuu wax baaro inuu wax ogaado inuu wax walba uu maaragtay si qoto dheer u ogaado u baaro ayay dadku dhiirigelinayaan taasi oo keeni karta ugu dambeyn in maaragtay macluumaad wanaagsan uu gaaro waxa uu baarayo macluumaad wanaagsan ayuu ka gaaraya kadibna waxay usii fududeynayaan in ujeedkii uu ka laha uu ka gaaro sidoo kale muhiimada xirfadaha fikirka ay leeyihin waxaa ka mid ah waxay ku barayaan xirfado cayiman oo kugu caawinayo in noloshaada aa ku guuleysato marka xirfadaha fikirka waxay ka caawinayaan inay maaragtay ku horseedaan inaad ogaato waxyaabaha noloshaada aad kugu guuleysan karto kadibna aad ku dhaqaaqdo waxay waxay kaloo dadka caawinayaan inuu qofka ka dheeraado caadooyinka iyo dhaqanada qaldan marka qofka hadduu fikirayo dhaqanada qaldan ee caadooyinka wuu ka dheeranaya tusaale ahaan qaadka ama sigaarka iyo waxyaabahaas qofka hadduu yahay qof si fiican u fikirayo wuxuu leeyahay maandooriyaasha oo kale dhibaatooyin fara badan ay ku leeyihiin oo kamid ah in dhibaatooyin maaliyadeed qarash fara badan uu kaga baxo dhaqankaaga uu isbedelo waqti ay kaa qaataan waxsoosaarka uu hoos u dhaco sidoo kale mushkiladaha arrimaha kale oo caadooyinka qaldan si waqti fara badan sida waqtiga fara badan in laskaga lumiyo fadhi ku diriirka iyo in maaragtay sheek sheeke iyo waxyaabo aan macno lahayn waqtiga laskaga lumiyo ama waxyaabo kale oo caqabad ku ah horumarkaya ayay maaragtay kaga caawinayaan xirfadaha fikirka inaad ka fogaato sidoo kale muhiimaday leeyihin waxaa ka mid ah inay kordhiyaan xirfadaha aad u leedahay iyo awoodaha aad u leedahay fikirka hal abuurka ku dhisan fikirka hal abuurka ku dhisan waa fikirka ku aadan in qaab cusub aa u fikirto sida dadka ay u fikirayaan si ka duwan waxyaabo cusub aa keento marka fikirkaas ayuu dadku dhiirigelinaa taasoo keeni karta xalal kale cusub inaad keento iyo mushkilado kale jira inaad xaliso taasoo guul kuu horseedi karta muhiimadaha kale waxaa ka mid ah qofka kalsoonida isku qabo ayay kordhisaa fikirka waxayna ka dhigtaa qofka qof oo maaragtay positive ah oo qaab wanaagsan u fikirayo oo qaab wanaagsan uu dadka ula xiriirayo dhinaca wanaagsan dadka ka eegayo dhinaca xun aan dadka ka eegeyn dadka ku hareereysanna si wanaagsan ula dhaqmayo marka waxyaabahaas dhan waxaa waaye faa-iidooyinka fikirka uu leeyahay maxay yihiin sababaha loo barto xirfadaha habfikirka sababo fara badan ayaa keenaya in la barto xirfadaha fikirka xilligan anaga aan joogno weliba xirfadahaasi aaday muhiim u yihiin muhiimadoodana waxay keenaysaa inay ka mid noqdaan waxyaabaha daruuriga waa nolosha xilligan qarnigan hadda aan ku jirno oo kow iyo labaatanka qarnigii kow iyo labaatanaad ah waxaa ka mid ah marka sababaha keenayo in dadka ay u baahan yihiin ama ashkaasta ay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo ka adkaan kara duruufaha nolosha sidoo kale qaadan kara qaraaraad ama go-aano munaasib ah ayagoo khasaaro gelin marka qofka duruufaha nolosha si uu adkaado waa inuu fikiraa waa inuu ku fikiraa xalalka la heli karo ama qaababka wanaagsan ee duruufaha si uu wajhi karo ee go-aanada munaasibkana oo u qaadan karo asoo maaragtay khasaare iyo waxyaabo kale uusan gelin waxaa kaloo keeni kara in maaragtay la barto xirfadaha fikirka bulshooyinka iyo dowladaha hadda soo koraya waxay doonayaan inay diyaariyaan jiil awood u leh in maaragtay horumar uu ku tallaabsado mustaqbalka marka mustaqbalka wadamadaasi waxay doonayaan inay horumar ku tallaabsadaan si horumar uga tallaabsadaanna waa in la helaa dad oo aqoon-yahan ah oo fikiri karo oo wax soo saari karo oo maaragtay mushkiladaha wadankaas heesta ka fikiri kara qaabkii looga gudbi lahaa waxaa kaloo jira in maaragtay qaab oo critical thinking wax la dhaho ama atafkiir naaqid ama qofka in waxyaabaha uu arko uu su-aal ka keeni karo su-aalo oo maaragtay diib ah ama si qoto dheer looga baarin degayna uu qofka weydiin karo ama mushkiladaha soo wajaha ama waxyaabaha soo wajaha weydiin karo marka fikradahaasi kala duwan dhammaan waa wax loo baahan yahay si maaragtay bulsho aqoon-yahana ay u dhalato oo fikirta wax walbana aysan iska qaadan ee su-aalka keenta ma inala wadaagi kartaa kalinta uu macalinku ku leeyahay baridda xirfadaha fikirka ardadiisa macalinka kaalin weyn ayuu ku leeyahay oo asaasi ah inuu baro xirfadaha fikirka ardayda uu wax u dhigo si maaragtay awood ugu yeeshaan inay si wanaagsan u fikiraan arintan waxay u baahan tahay tababar macalinka naftirkiisa inuu tababar u leeyahay ama si wanaagsan u garanayo qaabka uu ardaydiisa ugu gudbiyo xirfadaha fikirkana uu u baro kow marka waxyaabaha muhiimka ah in la qaado si macalinka ardaydiisa u baro xirfadaha fikirka waxaa kamid ah in macalinka uu soo jeediyo mashaariic ama soo gudbiyo mashaariic ardaydana uu usoo gudbiyo kuwaasoo mashaariicdaasoo ku saleysan hal abuur iyo in la kordhiyo xirfadaha maskaxeed ardayga marka wuxuu u diraya su-aalo ama mashaariic wuxuu leeyahay mashruuca soo diyaari ama wuxuu leeyahay tusaale ahaan soomaali mar badan ayaa daadad sanad walba daadad ayaa maaragtay ku habsada roobka markuu imaado guriga ayaa dada ku dhamaada webiyadii way fatahaan isla sanadkii gudihiis waxaa laga yaabaa in uusan roob imaan ay abaar dhacdo marka seen ku xalin karna daadadkaasi soo laablaabanaya marka wuxuu u diraya mashruuc marka ayagana xalay keenayaan waxay leeyihiin in maaragtay webiyada tusaale ahaan maaragtay jiinankooda ama dhinacyadooda la dhisaa si daadadka aysan usoo fatihin oo beerihii aysan u baabi'in ama dadkii aysan waxyeelo u geysan wuxuu kaloo dhihi karaa magaalooyinka in loo sameeyo biyo mareen ama meel ay biyaha ka baxaan si maaragtay magaalooyinka dhexdooda dhibaato aysan shacabka ugu soo gaarin oo biyihii meel walba aysan u daadsanan marka mashaariic noocaas oo kale oo ardayga ku dhelinaysa inuu fikiro ayuu u diraya waxaa kaloo laga rabo macalinka inuu furo albaabka wadahadalka ama niqaashka in la wada hadlo macalinka iyo ardayda ay wada hadlaan mushkiladaha jira laga wada hadlo ardaydana uu siiyo fursado su-aale ay ku weydiiyaan xitaa hadday yihiin su-aalaha su-aale ka baxsan casharka sidoo kale waxaa loo baahan yahay waqti wanaagsan oo ku filan in la siiyo ardayda ama ardayga si uu awood ugu yeesho inuu ka jawaabo su-aalaha loo soo jeedinayo marka intaas dhan waxay keenayaan waxay qeyb ka yihiin maaragtay doorka uu macalinka ku leeyahay inuu koriyo xirfadaha fikirka waxaa kaloo loo baahan yahay macalinka inuusan keliya macluumaad uusan ku aruurin ardayda uu kala qeyb qaato casharka keligiisa inuusan hadlin ardaydana fursad uu siiyo su-aalo uu ku weydiiyo maxaa ka qabtiin arintan ayagana jawaab ay soo celiyaan qaabkaas macnaha qaab oo tafaacul ah oo isla falgalaya in casharka loo gudbiyo maxaad soo jeedinaysaa waxaan soo jeedin lahaa in waxbarashada wadanka in lagu saleeyo qaab habfikir ku dhisan waxaa loo baahan yahay in ardayda la baro qaabkii ay u fikiri lahaayeen qaabkii ay maaragtay usoo jeedin lahaayeen su-aalo oo xasaasi ah oo maaragtay ka muuqato in ardaygan uu fahamsan yahay waxa jira ama waxa socda marka fikirka ku saleysan hal abuurka tafkiir alibdaaci midka la oo wax cusub inaad keento ama wax cusub inaad soo alifto fikirka ah in lagu abuuro ardayda in la baro oo lagu abuuro fikirka oo naqdiga ah ama maaragtay critical thinkinga ah oo arin marka la sheego ardayga ama qofka aqoonyahanka lama rabo inuu iska qaato waxaa raba inuu su-aalo ka keeno macquul ma yahay arinkani su-aalo oo maaragtay muujinayo in uu arinkan uu fahamsan yahay qofka inuu ka keeni karo marka arrimahaas dhan in ardayda la baro aaday muhiim u yihiin taasina waxay keenaysaa hal abuurka caalamka iminka hadda aan joogno waxaa waaye caalam ku dhisan hal abuur wadamo qaar oo waxaa jira keliya dhoofiya hal abuur dhaqaalahooda uu ku dhisan yahay hal abuur knowledge based economy waxa la dhaha ayaan ku jirna hadda oo ah dhaqaalo ku dhisan cilmi iyo aqoon cilmi aqoonkana waxay imaanayaan qofka markuu fikiro wax cusub uu la imaado wax cusub uu soo saaro
anigu kaa tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilays bay ku tahe awlaadda ku dara dugsiga
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaaga imaanaya idaacadda himilow markanna helista fursadaha waxbarasho ee waddamada dunida waa kuwo yaalla internetka in deeq waxbarasho aad ka hesho dalalka horumaray oo inta badan bixiya fursadahaas waxay kaaga baahan tahay haysashada dukumentiyada waxbarashadaada iyo inaad xirfad u leedahay qorista macluumaadka lagaa dalbado sanadkii labada kun kow iyo tobankii oo uu cabdulaahi shariif idlaystay waxbarashadiisa dugsiga sare waxa uu dadaal u galay inuu ka helo fursad waxbarasho dalka sacuudiga taasoo u suura gashay sanadkii labada kun labaiyo tobankii inuu ka helo deeq waxbarasho jaamacadda islaamiya ee ku taalla magaalada madiina cabdulaahi shariif ayaan kala sheekaystay sidii uu ku helay iyo dadaaladii uu u galay si uu u guulaysto deeqda waxbarasho fursadan waxbarashada sacuudiga waxaan helay labada kun iyo labaiyo tobankii aakhirkeedii qaabkan ku helayna waxay ahayd arday iiga horeysay oo jaamacadda dhiganaysay ayaa jirta oo asxaab aan ahayn oo isku deegaan aan ahayn ayagii ayaan ka wareysay markaan dhamaystay dugsiga sare warbixino iyo shuruudihii markay ii sheegeen shuruudihii ayaan buuxiyey dukumentiyadii ayaan isku aadistay shahaadadii iyo baasboorkii iyo wixii markaas layga baahnaa kadibna waxaan ku xaraystay mowqaca jaamacadda oo markii la furay oo ay soo soo gudbiyeen xilliga ay furmayso aqbalaada alxamdulilah sanada iga maqnayd markaan xariistay waxay ahayd labada kun iyo kow iyo tobankii labayo tobankiina waa laysoo aqbalay alxamdulilah waa tae xarunta waxbarasho ee adiga dhigato maxaadse ka barataa xaruntan wax ka barto ama jaamacaddan dhigto magaceedii waa jaamaca islaamiya madiina munawara waa jaamacad aada u weyn oo soomaali fara badan ay kasoo baxday oo culimo fara badan ay kasoo baxday arday badan oo soomaaliya oo soomaali ka imaatay ama dibadaha yurubta iyo afrikadan iyo ay ka yimaadeen wax ka bartaan waxaan ka bartaa aniga marka ugu horeysa oo jaamacadda marxaladeedii ugu horeysay oo baajka waxaan dhameeyey kuliyad shareeca dibloma waxaan qaatay tarbiya hadeer marxaladii labaad oo magisterkan ku jira oo idaara tarbawiya oo yani sanadkii ugu dambeeya ma jiraan arday kale oo soomaaliyeed oo wax ka barto siyaabaheesi ayay ku heleen waxbarashadiisa arday badan ayaa dhigata dabcan isheeg qeybaha waxbarashada oo heerarkeedii kala gedsan ay wada dhigtaan qaar ku jiro marxalo b h d ku jira magister qaar ku jira qaar baad ku jira intaba way jiraan maxaa farqi ah oo u dhexeeya wax kubarashada soomaaliya iyo dalka hadda aad joogto oo ka mid a waddamada horumaray marka ugu horeysa tayada waxbarashada haddii la dhaho gudaha iyo dibadda waa dabcan aad og tahay tan dibadda xoogaa yara inay sareyso kow ardayga bulshadaas uu dhexgelayo oo dhaqamadaas kala gedsan uu ku milmaayo laftirkeedii ayadaaba aqoon kale ah oo isheeg bulshadaas ku dhex jirkeedii wuxuu soo qaadayaa tacliinta oo akaademiga oo fasalka uu fadhiisanayo macalimiintu kasoo qaadanayo mooye afkaar kale iyo aragtiyo kala gedisan oo yani asaga nafsadiisa uu ku horumarin karo waddankiisa iyo dadkiisa uu ku horumarin karo ayuu arkayaa oo dhaqamo fiicana waxaa laga yaabaa waxaasi waddankii inuu asagana wax ka keeno khibrada ma rajeynaysaa tacliinta aad kusoo barato sacuudi carabiya inaad dalka dib ugu soo laabato o aad uga faa'iideyso bulshadaada
insha allah hadduu eeba kalaal noqdo markaan jaamacadaha dhamaysano inaan waddan kusoo noqono oo ii sheegeen ummadii aan yani ka imaanay oo dadkii aan u faa'iideyn insha allah waan rajeynayna hadduu eeba kalaal noqdo inta ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imaanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
inugu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga